kumanaan kun oo qof oo reer scotland ah ayaa sameeyey dibadbax ay ku muujinayaan in ay doonayaan inay ka baxaan boqortooyada britain dhinaca kalena wasiirada koowaad ee mandaqada scotland oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay wax badani isbedeleen haddaba wariyaha v o eda ee london cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa maxamed ibraahim hereere oo degan magaalada glasgow kana faallooda arrimaha britain wuxuu ka wareystay xilligan waxa keenay dibadbaxyada iyo halka uu marayo xiriirka edinburg iyo london waxaana marka hore uu weydiiyey waxaa hadda riixaya dibadbaxyadan iyo dhawaaqa baryahan dambe soo cusboonaaday ee scotland
walaalo waad mahadsan tahay waxaa jiray dhowaan aduu laba usbuuc ka hor waxaa soo dhammaaday oo la qabtay shirkii sanadlaha ahaa ee xisbiga talada haya ee scotland xisbigaas s m p xisbigaasoo laba usbuuc ka hor markuu soo dhammaaday ayaa shirweynuhu markuu socday ay gabadha wasiirka koowaad ee scotland nicholas tergen ay marlabaad ugu baaqday dowladda dhexe in ay u ogolaatay scotland inay qabtaan afti scotland ay hesho firaaqo dadka lagu weydiiyey inay xoryo diyaaru yihiin banaanbaxyadan iyo isu soo baxyadana waxay la xidhiidrhaan taageero lagu muujinayo baaqa wasiirka koowaad waa tahay afti labaad waynu u soo noqon doonaa laakiin saynu ka warqabno sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii boqolkiiba laba iyo lixdan ayaa dadka reer scotland ay u codeeyeen in britain ay kasii mid noqoto midooda yurub laakiin waa tii ka baxday markaas arrintaasi saameyn ma ku leedahay eed is leedahay ololahan iminka madax banaanada ee scotland ee soo noqday walaal ololaha laba siyaaboodba saameyn way ugu leedahay oo arrinta xiisaha leh waxa weeyaan in labada dhinac ee isku haya dooda madax banaanida ama gooniysataaga scotland labaduba waxa ay soo xigtaan kabixitaan ay britain ka baxday yurub iyadoo dowladda s m bga xisbiga halkan talada haya iyo hogaankoodu ay sheegaan in loo baahan yahay in scotland ay hesho dowlad dadku ay dadkoodu ay doortaan oo shanta milyan ee scottishka ah mar kasta hogaanka ay u go'aamiyaan shan iyo kontonka milyan ee ingiriiska ah markaa rabitaankii dadyowga scotland oo kale aan laga hoos qaadin oo halka boqol iyo labiyo lixdan ay u footeeyeen in yurub loosii joogo haddana la raacay tiradii badnayd ee england ee u codaysay bixitaanka taa beddelkeedu waxa uu yahay dadka iyaguna raba in britain ama united kingdom ay waddan keliyata sii ahaato scotland aanay goyn ayaa iyaguna waxay soo xigtaan brexit oo waxay yidhaahdaan konton sannadood oo keliyata midow aynu ku jirnay oo dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa dhibaatada la arkaya inaga haysata sidii looga bixi lahaa ee ka warrama bay yidhaahdeen haddii hadhow tolo ay timaado scotland oo madax bannaan oo afar boqol oo sannadood meel boqortooyadu ay wadaag ahayd midow siyaasadeedna saddex boqol oo sannadood uu jiray dadkuna ay isku mid yihiin oo la isdhex galay oo intaa la wada noolaa sidee loo kala baxaya marka labaduba brexit ayay tusaale u qaataan joogitaan iyo bixitaan iyo madax banaaniba waa tahay waxa kaloo aynu ognahay maxamed ow in awoodaha ay la hadhay dowladda dhexe ee britain ay ka mid tahay qodobkii soddonaad oo ay u diiday inay scotland ku celiso kaasoo u saamixi lahaa inay afti kala sameeyaan dowladda britain sida johnson uu sheegayna aanu qodobkaasi celinaynin dariiqa kale ay raaci karaan markaa maxay tahay qolyahan doonaya gooniisutaagu jawaabta gaabani waxa weeyaan dariiqo hagaagsan oo kaloo u furani ma jirto xisbiga conservativeka ah hogaankoodu marbay khamaareen oy midnimada waddanka ku khamaareen labada kun iyo afar iyo tobankii bishii sebtembar wakhtigaana waatii dadku ay boqolkiiba shan iyo konton ugu codeeyeen inaanay scotland go'in laakiinse haddii dowladda dhexe ay diido inay awoodda qodobka soddonaad kusoo wareejiso maamulka scotland ee scotland meel kaloo ay marto ma jirto ee dadka qaar baa leh waxaa samaysaan sidii gobolka catalunia spain ka dhacday oo kale waxba dowladda dhexe awood ha weydiisanine scotland iyo baarlamanka edinburgh ku yaala isagu inuu isku dayo inuu maaray inuu sameeyo qorshe ama sharci baarlamanka scotland la mariyo aftida lagaga dhigayo mid
kaas waxau ahaa maxamed ibraahim herere oo ka faallooda arrimaha britain wuxuu u warramayay waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil